والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الصلاة بعد الجمعة salaadii bal ahaatay jumcada dabadeed ama waa salaadii sunnaha ee la tukanayay jumcada dabadeed wixii kuba yimi xagga bal marka la eego dee farid la isba farayo ama la isku dhiirinayay iyo tiradeeda taas buu baabkeedii yahay وxadثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarna khالد بن cabd للahi عan shayl عan abيه عan abي هurayrata qal anah qاl suhayl ibn abi saalix baa aabihii abu saalix kaba warinaya xadiidka isna abu hurayru kaba warinaya suhaylna khaalid ibnu cabdillaahi oo ka horeeya waa ninka caalimka inuu marar kala duwan soo marray daxaan loo yaqaano ama khaalid ibnu cabdillahi daxaan wuxuu yihi marka abu hurayra qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi idaa sallaa hadduu tukado axadukum axadkiina aljumucata salaada jumcada oo ruuxa idinka idinka midi hadduu salaadii jumcada tukado salaadii dhammaysta weeye o ka baxo falyusalli ha tukado bacdaha jumcada dabadeed arbacan afar ragcadood ha tukado oo salaada jumcada dabadeed afar ragcadood oo sunnaha ha tukado taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiidku duruq buu leeyahy waana kuwan وxadثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid qaala waxay labadaasi yidhaaheen xadaثna cabdالlahi بn idriis عan shayli عan abihi عan abi hurayrata qala anah qaal kollay shayliga inta ka dambaysa waa intii hore un xagga hore un baa sanadku ruwaad kale oon kuwii hore ahayn ay markaas dee inoo timiyo inta dambe waa isku mid cabdالlahi بn idris alawdina kolley waa nin caabidna ahaa caalimna ahaa inuu marar soo maray hore wuxuu yihi abu hurayra qala qala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam idaa salaytum haddaad tukataan bacda اljumucati salaada jumcada dabadeed oo haddaad doontaan inaad salaad tukataan jumcada dabadeed fasalluu tukada arbacan afar ragcadood tukada zaada camrun camar baa wuxuu siyaadiyey fii riwaayatihi riwaayadiisii camarku waa camr ibnu moxamed ibnu bukayr inaaqid macnaha labadii sheekhee muslim ee xadiidka wada wariyey bal xadiidka intiisaa hore way isku waafaqsanyinoo way wada wariyeen laakiin camrun inaaqid ayaa isaga riwaayadiisa wuxuu siyaadiyey oo markaa riwaayada abubakar kuma sugna qala bnu idriisa ina idriis baa wuxuu yihi waa cabdullaahi bnu idriis qaala suhaylun suhayl baa wuxuu yihi fain cajila bika shayء faصali ragcatayni fi lmasjidi waragcatayni idaa rajacta ya xadiisku wuxuu ahaa jumcadii haddaad tukataan afar ragcadood ka dambaysiiya suhayl baa wuxuu yihi fain cajila bika hadduu ku dedejiyo oo shay-un shay oo dee waxbaa kugu yimi aada afartiiba makansan weyday inaad markii salaada ka baxday aada tukato adugu waa degdegtayba fasalli ragcatayni sidii aada u ilaaliso laba ragcadood ku tuka fi lmasjidi masjidka dhexdiisa wa ragcatayni laba ragcadoodna tuka idaa rajacta markaad laabanto eed gurigaagii ku noqoto bal xadiidka sunnahan dee ka dambeeye bacdigii weli axaadiisi ama waa inoo socotaa duruqdii xadiidkuna way inoo socdaan haddii ala yidhaha xadiid kale oo abi hurayre aan ahaynoo xadiis ibnu cumarna waa inoo iman doonaayo marka labada xadiidka ibnu cumarna aan dhamayno ayun baan sunnahan jumcadee bacdiyada bal axaadiisi waxay inoo faa'iideyneyso aan eegi doonaa biidn illahi tacaala hadalkan ah qaala suhaylu fain cajila bika shayء fasalli ragcatayni fi lmasjidi waragcatayni idaa rajacta waxaa dee daahirka cibaaradu ay tahay suhayl oo isagu ah ina abi saalix waana ninka saddexaad ee xadiidka inoo warinaya inuu hadalkan yidhi isagoo la hadlaya cabdullaahi ibnu idriis laba hadlaya uu yidhi waa sida bal halkan inoo taala abi da-uud oo kale riwaayadiisa suhayl baa wuxuu lahaa aabbahay baa wuxuu igu yidhi tan oo markaa daahirka riwaayada abu da-uudna ay tahay abu saalixiinu inankiisa tan faray markaa markan taa eegno dee arinku xadiis marfuuca qeybtan dambe ma aha imaam axmed oo isagoo xadiiska wariyey ayaa waxaa markuu riwaayadan oo kale soo dhigtay ayaa waxaa kuba sugnaaye dee hadalkan suhaylna uu meesha kuba sugnaa waa imaam axmed musnadkiisa ayaa wuxuu yihi waxa ibnu idriis baa yihi laa adri hada alxadiidu lirasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam am la ma garanayo waa intan fain cajila bika taas buu sheegaya xadiidkan inuu rasuulka ilaahay usugnaaday oo dee yaanay uba tiirinin be asalkiisu marfuuc yahay oo uu rasuulka ilaahay laga soo noqlinayo riwaayadii ku jira iyo in kale oo dee hadal markaa suhayleeye ay tahay ma garanayo kollayna in say bal markaa raajax yeelaan ma baheqi u xadiidkan caqibkiisa un kuba soo naqliyo axmed ibnu salama dee waa in bal kalaam suhayli oo intani aanay marfuuc ahayn bal ama isagu ka la khidaabaya sida halkan inoo taale ibnu idriis kula hadlaya haba noqoto ama dee aabihii marka hore kii isaga hadalka ku yidhi haba noqotee haddii bal adigu intani marfuuc maaha haddii aad degdegtay ilaali weeyi oo laba ragcadoodna masjidka ku tukan laba ragcadoodna markaad laabanto weli xadiidka dariiq baa inoo horo waa kan وxdثnي زhير بن حرب qال xdثna جرير xا وxdثna عمرو الناqd وأbو كرyب qال xdثna وكيع labadan dambe waxay dhahn وكيع baa noo waramay عan سفyاna وكيعna kol haduu سفyاn iطلاaqs aan marar soo sheegnay waa سفyاn الthawrي weeye kolley wax daabid noqon karaa ama qaacido dee yaanu inoo dhamayn walow dee aimadu kolley markay joogaan halkan almutafiq lmuftariq iyo kutubta musalaxa ee labada xamaad oo kale iyo iyo labada sufyaan iyo ay wax soo qaadaan tadriibkuna uu yar dheer yahay bal dadka kale leeyihin khaasatan labada xamaad iyo labada sufyaanee bal dahabi ba wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala kitaabkiisa sira calami nubala waa in laba safxo ahoo marka hore wuxuu dee hadalku ahaa waayo tarjamadii xamaad buu joogay maxamed ibnu zaydo labada xamaad hadday iyagoon mansuub ahayn waa kay muhmel kaba cabiraan xamaadun lagu gaabsaday ay sanadka yimaadaan bal waxaan ku kala saari karno taasba haddana istidraad ahaan ayuu labadii sufyaan ayuu bal matalan soo yeriyey uu halkaasoo labadii sufyaan kollina axmed ibnu salama malaa tarjamadiisu socotay waayo axmed ibnu zayd tarjamadiisu halkaama markaas oo dee uu kolley wakiic iyo raglana uu magacaabuu leeyahy raggaa kibaartii hadday sufyaan idlaaqaan bal waxaan le waa sufyaan thorio waa daabit iyo waxyaalo dee kala walow kolley macrifo ruuxii dabaqaadkii iyo waxyaalo malaa intaa ka badan marka aad loo sii kala saaraya ubaahanayso lakin waa shay ruuxa u noqon kara mundalaq labada xamaad iyo labada sufyaan iyo markay asaaniidda iyagoo muhmala yimaadaan muhmalku waa iyagoon aabahood ama nisbadoodii la raacinayn sufyaan keliya ama xamaad keliya bal lagu kala saari karo oo waana siyar tarjamada xamaad ibnu salama ama mujaladka toddobaad safxada ugu dambaysa labada safxa ugu dambeeya mujaladka toddobaad ee marka uu yahay dabcadii hore dhowr iyo labaatanka ahayd kolley tan sideed iyo labaatankina dabcada hore arqaamtuma ismay bedelin ee ajdaada xagga hore iyo xagga dambe ka raacday kolley raqamyo keliya lama bedelin waayo dee dabca shuhrowday lakin waa dabcada basharca waa adigu dee shacibarnaudi oo ay bal matalan dabcadoodii weeye oo mujaladkaa toddobaad waa dhamaadkiisa ama labada safxe ugu dambeeyo waa muhim baan leeyahy ama mufiido ruuxu hadduu dee aad ula yar socdo iyadiina bal ku noqnoqdo uu hagaag usoo xaadirsado wax badan bay anfacaysaa xagga tamyiizka iyo kala saarka labada sufyaan iyo labada walow dee aanay dadkii dhamayn baan leeyahay oo halkaa kolkol dee ishkaalaad ama kolkol au kala saari kari waayo dad aan meesha ku magacawnayn oo magacyadu sheegay aan ahayn ay ruuxa kuba imanayso waxaan lena wakiic iyo taasi a haddaba kilaahuma kilaahumaana wuxuu wadaa jariir ibnu cabdilxamiid iyo wakiic ibn ljarax laba sufyaan thawri waa labadaas ayaa kilaahumaa can suhaylin an abihi can abi hurayrata qala anahu qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi man kana minkum man ruuxii kaana ahaaday minkum xaaluu idinka idinka mid yahay musaliyan mid tukanaya bacda ljumucati salaada jumcada dabadeed oo ruuxa isagu salaada jumcada salaad sunaa tukanaya falyusalli arbacan afar ragcadood ha tukado afar ha tukado walaysa fii xadiidi jariirin minkum eina laba raawi baynu halkan ama laba imaam de ayaa ino xadiidka inoo warinayay waa jariir ibnu cabdilxamiid iyo wakiic ibn اljaraax maya sufyaan thawri baan ujeedaa labadooduba suhayl bay kaba wariyeen haddaba in minkum tani riwaayada sufyaan bay ku sugan tahaye riwaayada jariir wuxun bay ahayd man kaana musaliyan oo laftigaa minkum un baan la socon weeye waa ilaalintii u de alfaada sheekhediya aada u ilaalinayuu dabdinayay man kana musaliyan bacda اljumucati falyusali arbacan lakin de macnihii xadiidku waa macnihii un walaysa fi xadiidi jariirin minkum bal xadiidka abu hurayre waxaa iyada inoogu sugan waa xadiidkan iyadoo imaka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhna farayo muslimiintii ama uu farayo salaada jumcada markay tukadaan dabadeed inay tukadaan afar ragcadood oo sunno iyadu jumcadu leedoo ka dambeeyaan waa sunnihii jumcada ee bacdiyada ahayd oo ka dambeeyay inay tukadaan bal taas weeye xagga marka la eego markaan iska dhaafno fasalli ragcatayni fi lmasjid iyo ragcatayn idaa rajacta taan iskaba dhaafno on leenahay waa de ama maqduucba ama waa mawqde taasay noqonaysaa ee labadoodaba kii la yidhaahdo maqduucun bay noqon ee horen waatayna usoo marray waxaa ufadli badan salaad sunna oo la tukado taa guriga lagu tukada inay tahay oo dee si rasuulkuba yeeli jira inoo dambaysa horen aan usoo aragnay hadduu masjidka ku tukadana kolley dee sunni waa u noqonayaana way kala fadli badan yihiin un weeye ee muhimku waxaa inoogu sugan imaka halkan afar ragcadood in la tukado sunnaha jumcada dabadeed bal xadiidka ibnu cumarna waa kan waxadaثna yaحya ibnu yaحya ومحamed ibn rumxin qaala akhbarana lays waxadaثna qtaybaة qaala xadaثna laysa can naafici can cabdالlaahi anahu kana إida صala اjumucata sanadku kolley waa dadkii inagu soo noqnoqonaya aada usoo kitaabkana kuba badnaa cabdullaahiguna waa cabdullaahi ibnu cumar weeye o naafico mawlihiisiibaaba xadiidka kaba warinaya marka wuxuu yihi naafic baa leh cabdillaahi isagoo inooga warramaya annahu cabdullaahi ibnu cumar kaana wuxuu ahaa idaa sallaa marka uu tukado aljumucata salaada jumcada insarafa waa gadoomi jiray masjidka uu ka tegi jiray weeye oo guriguu ku noqon jiray oo fasajada wuxuu tukanayay wuxuu sujuudayay sajdatayni laba sujuudood waa min tacbiir iljusi wairaat lkulli waa laba ragcadood ayuu tukanayay fii beytihi gurigiisu laba ragcadood ku tukanayay uma qaala wuxuu yihi kaana rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam yasnacu dalik rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa mid sidaas sameeye hadday tahay tukashada labada ragcadood ee salaada jumcada ka dambaysa iyo balde inuu gurigiisa ku tukanayo sidan horeba usoo maray rasuulka ilaahay baa san yeeli jiray isagaan markaa kaga dayanaya oo saasaan yeelaya وxadaثna yaحya بن yaحya qaala qarأtu عalى maliki can naafici can cabdالlahi bni cumara waa xadiidkii horena dariiq kaleu leeyahay waana sanadkii laguba sifeeyey dee aصx alasaniid inuu yahay ma silsilaة dahab oo asaniid dabaka ugu sixo badan sida bukhaariya ay kuba tagaan malik can naafic can ibni cumar anahu cabdullahi bni cumar wasafa wuxuu sifeeyey oo ka hadlayo uu sheegay tadawuca salaati rasuuli llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay salaad tadawuciisii ama salaadiisii sunno ahayd qaala markaa wuxuu uhi isagoo jumcada sheegaya fakana wuxuu ahaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alayh laa yusalli mid aan tukan bacda aljumucati jumcada dabadeed xataa yansarifa ilaa uu gadoomuu laabmo gurig gurigiisa ku laabmo fa yusalli markaa wuxuu tukanayay ragcatayni laba ragcadood buu markaa fii beytihi gurigiisa ku tukanayay halkii uu sajdateyn ka cabiray waa ragcateyn waa isla macno marka uu noqdo ayuu laba ragcadood gurigiisa ku tukanaya jumcada dabadeed qaala yaxya yaxya wuxuu yihi yaxyu waa imaam malik isagaa xadiidka inooga warinayay waana sheekha muslim kollayna de hore waa ti aynusoo aragnay kollayna aan kaba hadalaan lahaynba waa sheekhadiisii ugu ama sheekhi ugu horreeyo xadiidba ka dhagayste kaba maqlo wuxuu yihi adununii waxaan isu malaynayaa qara'tu inaan aqriyey fayusalli aw albatata ama se waaban jazminayaa oo waaban goynayaa waaba yaqiin oo wuxuu leeyahay imaam malika uu ku dul aqriyay dee sii badnayd imaam malik in lagu dul aqriyi jiray waaba kan yidhi qara'tu calaa malikin shaki baa lafdi ka galay lafdigaasna waa fa yusalli dan dee inuu tacbiir kale ka cabiriyo in kalaama dee taasee lafdigaasaa shaki ka galay marka waxaan u malaynayaa buu leeyahay oon isu malaynba inaan ku aqriyey oon imaam malik ku dul aqriyey fa yusalli ragcatayni taas waan u malaynaya dani adag weeye markaasa maxaa bu yihi aw albatata lafdiga albata dee waa go-naan ujeedadu ama se waaban yaqiininaya waan hubaa lafdiga inan imaam malik ku dul aqriyey oo waaba dee shaygan dee waxa weeyaan go-anan laaban lahayn lagu laabmo laa afcaluhu lbatata walow hamsada asalkeedu dee hamsatu wasri uu yahay dee kol kolna way soo naqliyaan ay leeyihin qiyaaskiina way khilaafsantahe in hamsatulqadci deedku malaha luqa ahaan laba ama dee carab ahaan laba isticmaalo oo waxa weeyaan dee waana sida kirmani meel kuba dabdiyo xaafid maxajar iyo kolley cayniyana hadalay ku wada leeyihiin kolley de caynisa kolley arrintiis waa sida hadalka xaafid u bushiyo un bal markaa taasoo albata markaa waa waxa go-an ee aan laaban lahayn iyo amarka aan lagu noqonayn baaba tan loo isticmaala la a laa afcalu albata marka hadalku waxa weeye si imaamka imaam nawowi leeyahay raximah llahu tacala halkan nooguma fasirayo lafdiga waan u malaynayaa inaan imaam malik fa yusalli ragcatin aan ku dul aqriyey waa markaa shaki baa kaga jira amase waaban jazminaya oo wax yaqiina aan hubo weeyo taas buu yidhi marka waxaa yidhaahna kolley de waa waraciisii badnaay oo nin horta xalaal meerad badan bu ahaa alfaadaana in badan dee kama joogsado kolkol dee shaki kama galo waxaaba yidhaahda ama suuqa daciyaad soo naqliyo weeye waa tawaqufkiisii in badan alfaadaha iyo waxyaalaha uu kama joogsanayay ee halkaasun waa dee nooc waracuun ayaaba waxay ku yidhaaheen ba shakak waa kin shakiga badnaayo had iyo goora lafdiga iyo taaso waa joogsigii badnaayo umuraha de waa nooc adigu waraci u keenayo bal wuxuu aada uhuba mooyo waxyaala kale kolkol uu kama joogsan jiray ashakak yidhaaheen lafdigu waa kaa fa yusalli ragcateyn laba ragcadood buu gurigiisa ku tukanaya xdثna abubkr بن abي شhaybة وزhayr بن xرb وبن نmayri qala زhayr xadثna سfyaan بن عuyaynata waa dhammaantoodna سfyaan iبn cuyayne un bay ka wada wariyeen qala xadثna cmr عan الزhriyi عan salim عan abيه xadiثku waa xadiثkii cabdاللahi بن cmr halkii naaficun baa salim iبn cabdالlahi بn cmr inoo soo galay walow dee sanadkiina rag kale ay meeshii kuba jiraan xadiثku waa ki un waa dariiq kale un an النabiya slى الlahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yusalii mid tukada bacda اljumucati salaada jumcada dabadeed ragcatayni laba ragcadood buu tukanaya bal xadiidka inoo dambeeya aniga dee tarjamo gaari iima taalo lakiin macnahan ah waa ka baxsanya kolley macno kale u inoo faa'iideynayaao arkaa qolooyinka muslimka sharxay barhkood inay tarjamo gaara uba dhigtaan oo ah inaan salaad salaad laga lagu xidhiidhin sida markaad farad tukato sunniyn haddana aad markiiba ukicino dee salaadii labadii salaadood lakala fasriyo macnu taasu inoogu imano saasaan halkan in yar u yarjo ugu yar laamayna an wax kale kolley kuma sii raagraagaye bal axaadiidata waxaa inoogu sugan horta sugid la sugayo sunnahan jumcada ee kaba dambeeyo inay salaada jumcadu ay leedahay sunno ka dambeeya axaadiidan waa inooguba sugan tahay welibana amar baaba axaadiidan inoogu yimi oo falyusalli bacdaha arbacan amarkuna dee wujuub buu keenaaye laakiin xadiidkay la socotaaba inaanay dee arrinkaasi waajiba ahayn oo amarkani lilistixbaab yahay oo laftigiisa man kaana minkum musaliyan kii tukanaya ujeedada waa kii markaa tukanaya wey haddaanu tukanayn de waaba taalla waa ka tegi karaa weye laakiin ninkii tukanaya ee salaad sunnaha jumcada dabadeed tukanaya afar ha tukado oo bal masalan boorin laysku boorinaya way noogu sugan tahay amarka halkana waa lilistixbaab uno xadiidkaaba taasi nooguba sugan tahay ee waana sunnaha adag kol haddii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu aleyhna amray ficilkiisna u yimi arrinta kale meesha xadiidka inooguma sugan dee qowlkii rasuulka ilaahi waxaa inoogu sugan afar ragcadood inay sunnaha jumcada ka dambeeya ay too taasu inafaru inooguba adkeeyey ficilkiisina halkan waxaa inoogu sugan xadiidkan ibnu cumar iyadoo axaadiisii sunayaashiiyo nawaafish dee rawaatibta aynu kuba soo maray inuu dee jumcana uu inooguba soo jiray waana xadiidkan unbaa duruqdiisiiyo qaarkood waxa weeye iyada laba ragcadood oo ficilkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal markaa waxay noqonaysaa un ruuxu laba ragcadood hadduu ku gaabsado rasuulka ilaahiyba uu ku gaabsaday oo waa shay jaa-isa haddii uu taam yeelayana sida akmalkihi waa in afar ragcadood uu tukado bal taasba weeye xagga sida loo tukanayay iyo selafka iyo taas waxaan filaya siyaalahay kala yeeli jireen kuwa laba ama lix tukan jira iyo kuwa kaleba way jireen barkood sa dee isxaaq ibn rahwiya lagaba soo naqliyo ama uu yidhaah dee te waxaa oge tirmidiyo kale kalaan bu kuleeyahy markuu xadiidka qabanaya in hadduu masjidka ku tukanayana labaha tukado may afar ha tukado hadduu aqalkii ku tukanayana laba haba tukado o kale walow dee taasi aanay waxba ka bedelahayn arrinkii fadliga badnaa ee salaad sunna aba in aqalkoo lagu tukado ay ka fadli badan tahay marka afar iyo lababa kolley sa fadliga badnay waa guriga in lagu tukado haddii kale se bal dee afartii oo la tukado iyo labadii oo la tukada labadiiba shay jaa-isa weeye sida taamkii waa tan waxaana uu halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala leeyahay dee sunno horta waajib maaho waa sunne afartuna waa fadiiladeed rasuulka ilaahayna wuxuu leeyahay laba ragcadood wuxuu awqaadda qaarkeed waa suu ka cabiray u tukaday waa si u caddeeya un in laba ragcadood ay ugu yar tahay ee hadal buu raaciyo ah waxaa la og yahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inta badan inuu tukan jiray afar xaggee laga og yahay ma nas baan haynaa ma xadiis baa inoo soo arooray wuxuu taa ku cileeyey waayo rasuulka ilaahay afartuu ina amray waa inagu booriyey islaana khayrka inaga jeclaa isagaa khayrka inooga dadaal badnaa de marka wuxuu leeyahay kol hadduu isagiiba inagii inagu booriyey khayrkana isaga inooga raqbo badnaayo inooga dadaal badnaa afartii buu de inta badan tukan jira tadaamar adugu bal taa waaba kalaam waa laga keeni karaayo dee axaadiistii labadanun bay kuba timi oo kale kolkolna in dee inuu kaba shuqloomayo ama de arrimo waa ama laba ragcadood oo kaba dheer intan afarta inuu tukadaa waaba iman kartaa lakin waa kalaamka imaamka lakin laftigan dee macluumnimada un ayaa jaanibkaasu isaguba u dariishaday maaha inayn darinas iyo ama xadiis taasa aynu hayno ma aha bal xadiidku qowlkiisa iyo ficilkiisi waan isku biirsanaynaye afar afarta ragcadoodna waaba dee tataamka ah welibana waa taa laynagu booriyey amarku kuba yimi hadduu ruuxu ku gaabsanayana laba ragcadood kuba gaabsado waa inta bal imanka axaadiisa aan odhanayno halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu udhigtay baabu salaat baabu babun ama asalaatu bacda ljumca ama baabu salaati bacda ljumca de waa axaadiisa sidaa kuba timi tarjamada yaanu muslimba haddu ay dee suurtagalba ina maba laha aan leenahay waayo wuxuu ku gaabsaday salaadii la tukanayey jumcada dabadeed salaad jumcada horteed la tukado halkan dee axaadiisana inooguma sugnaynooma waanu dhigan bukhaariga isagu taraajimta leh isagu waa taraajimtiisoo de waxaa bay culimadu yidhahan fiqu lbukhaariyi fi taraajimihi waayo wixii xadiidka lagaba qaadanaya ama uu daliishanayo ama uu dooranaya waata u cinwaanka usoo dhigto waxaa dhici karta inaad aragto xadiis dee toban goor uu soo celiyo markasta waa baab cusub ujeedadu waa cunwaan cusubo waa waxyaalihii xadiidka uu faa'iideynaye laga qaadanayey ee aan ka faa'iideysanaynay ayuu tarjamada udhigtaa oo haddaad kolkol xadiidee uu dhigtay oo uu weli dhow dee marar badan soo celceliya aad urursato un taraajimta u dhigto ood xadiidkii intaad dhigato aad tilaa waxa xadiidkii inoo faa'ideynaya o inoo faa'ideynaya canaawintaa qaadato ujeedadu wixii xadiidkae xukum laga iyo ama faa'iide lagaba qaadan lahaa buu intan kuba dhameeya waana taraajimtiisa hay kaba cabira meelo qaarkood dee culimada xataa fahamkoodii kuba adkaatay inay waxyaalaha uu ishaaraya ay fahmaan be waxaan uga jeedaa waxaa cunwaankiisa baabu salaati bacd اljumucati wa qablaha ama qabla ljumucati wa bacdaha waa salaadii baabkeedii jumcada horteed iyo dabadeedba taas oo kale xadiisyadii markuu soo dhigtayna dee kan imakaan ahayne afarta mabuu warin isagu kaa ibnu cumar iyo buu wariyo kuwii buu sooba dhigtay ujeedadu axaadiiste qabla ljumuca ay ku sugantahay muu soo dhigan culimadu markaa dee kitaabka ama sharaxday ama xaashiyeysay ama taraajimtiisa ka hadashay waayo kitaabku waa kitaab aad looga shaqeeyey oo san dee muslim oo kale khidmada iyo adeegaa muu helin sharxyadiisu dee waxaa laga yaabaa de inay wax la tirin kara maaha sharaxyadaasaba dee kala duduwan barhkood ba xataa sharaxyada taraajimtiisa un sharxo de imaka kuwaasaabay malaa majmuuca inooga madbacaysan tahay oo de waxa weeyaan horta dee laba iyo intan anigu arkay amaan hayo kuwa kalena de yaanay wada dhamaani kuwa kalena way jiraan waa tarjamadiisa un sharaxa inta cuwaanka uu soo dhigto sharaxa iskabada markii rijaashiisa iyo kitaab kale sharaxiisa iyo waxyaalihii kale de waa kitaab aad kolley khidmo badan oon muslim helin helay marka qolooyinkaa sharxay barhkood ba waxay dhaha wuxuu tan usoo dhigtay waa qiyaas uga qiyaas qaadanayo dee duhurkii oo kale oo uu qabliyada kusugayo waayo baab kitaabu dacawaada ayuu baabu ducaai bacda salaat markaasu haddana de waxyaalo toosoo sariia sariixa ma soo arooriyo waxyaalo kale oo markaa cumuumadiya waxyaalo soo arooriya markaa tan adigu barhkood baa le waaba dee qiyaastaasi ulama yimi adigu bal waxaan leenahay haddaba in wax toosu soo wariyay ma jirte iyada rasuulka ilaahay markaan ficilkiisii eegno dee qowlkiisna waaba kan oo kanaan hayna xagga ficilkiisa markaan eegno rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alayh saxaabadiisaba dee umay suurtogel ahaynba ama may dhacayn horta salaad lagu tiriyo raatibo jimco oo ka horeysay inay t inay tukadaan sababtuna waxay ahayd marka zawaalku gaadho waqtigii jumcadu gaadho rasuulku uu soo bixi jiray toos buu mimbarka u fuulayey markuu mimbarka fuulana aadaankii ee fadhiisana aadaankii baaba dhacayay aadaanka dabadiina khudbadii baa bilaabmaysay isaguna waxa weya ma makansanahayn dee saxaabadna khudbadii baaba bilaabanto cid iyada waktigiisii tukanaysa abibakar iyo cumarna waktigoodii taas baabay ahaydba xagga aqalkana waxyaalo dee waxa weeyaan uu markaasu intaan usoo bixin buu tukanayey taasna waxay noo suganay ma jirto way jirtaan waxyaalo soo arooraray lakin halkan axaadiis kala duwan oo rasuulka ilaahay afar buu jumcada horteed tukanayo kale iyo waxyaalo saasi way jiraan lakin baabkaa wixii kuwa soo arooro o dhami wax dee marfuuco inoo suganaa salaan ma jirta wax wada daciifa uno waxay nusbarkoodna dee waaba dacfi nihaayo ayay kaba gaadheen o iyo dee suga halkaa sunaha jumcada oo qiyaas iyo umuuro kale kuba suga ka barhkood sida xadiidka ibnu maaje oo kale iyo dee batil baaba kuba tiriyaa meesha kuba yimi oo iyada bartaasi ma jirto saxaabada qaarkood sida ibnu mascuud iyo malaa mawquf ahaan waa wax kaba sugan in ama de waa wax lagaba soo naqliyey waktigii cusmaan oo kalena waa wax dee malaa faraq soo bixi kare bartan leenahan waxa weeyaanuun markaan eegno kolley dee kalaamka waaba iska dheeraan karaa oo xagga niqaa dee cid sugaysa iyo cid aan sugahaynba culimada qaarkood dee kuba tiriyey kuwaasna bidcanimana waabay jiraan sida abushama waa imaam shaaficiyada kaba mida waktigii waa imaam nawawi sheekhiisii waa abushama ninkii daarulxadiid alashrafiya ugaba horeeyey markii uu dhintay ama laba dilay dabadeed uu imaam nawawi qabtay weye isaga imaam nawawi baa bedelay oo kitaab u leeyahay alxawaadis oo dee bidco iyo xaas kagaba hadlo labada ragcadood dee isagoo salaada sideeda u inkirayn la tukado lakiin in raatibo loo ictiqaadiyo de wuxuu kuba tiriyaa inay bidco tahe waxaan leenahay laba arrimood baa adugu kala yar saar mudan un mid waxa weeye ilaa imaamku soo baxo oo uu dee soo baxo salaadu way jidaysan tahay waxaanan soo maray oon inagaba dheerayn intan aan jumco kuba jirnay bal fadliga uu ruuxu helaye makfirada iyo dembi dhaafka iyo toban cishayn dembigiisa loo dhaafayo oo kale markuu soo maydho uu soo marsado diibkii iyo waxyaalaha masjidkii yimaado fasallaa maa kutiba lahu wey uu tukado wixii loo qadaray bal taas ilaa dee uu markaa imaamkii kaba soo baxayo bal markaa ruuxu hadduu soo galo oo aanu qur-aanba akrisana waktigaa wakti salaadeed weeye tarkiibkana waa jiraa fadligana qeyb bay kaba mid tahay uu salaad iska wato ilaa imaamku soo baxayo waa nafli mudlaqa iyada taas waxa weeyaan shay mashruuca weeye de marka laleeyahay labada nimay soo aroorina taa in loo qaato maaho salaada aan iyadii lalahayn waa raatibo jumce nafliga mudlaqa ah axaadiistaasna way ku timi saxaabadii rasuulka mid tooban tukadaya mid ka badsaday mid ka yaraysaba oo barhkood ilaa dee imaamku soo baxayo way iskaba wadan jireenoo taas iyo selafkii way jireeno bal taasi shay mashruuca weeye axaadiistana waa taa kitaabka naftiisa inooguma sugan tahay iyo dee axaadiista kale kitaabka kuma sugnayn ee waktigaa tilmaamaya horena san halkii nawaahida uguba waktiyada salaada laysubadiida usoo maray walow aynu soo marnay cinda alistiwa markay cadaaladu samada bartankeeda joogto wakti salaadeed inaanay ahayn de waatan soo marray in waktigaa ay kaba soo reebaan culimadu iyadoo dee kolley xujadoodana ay leeyihiin maalinta jumcada oo yidhahaan waktigaas iyada salaadii waa la tukan karaayo nahyigaasi ma jiro maalintaasoo de dadkii marka ay hore u tagaan ilaa masjidku imaamku soo baxayo oo uu soo baxayo ama mimbarka fuulayo kalaamkiina waa kaa u banaan salaadna way jidaysantao markaa taasi iyadoo ishkaal ma jiro waana shay banaan ruux hataa yidhaha waa mashruucna dee wuxuu maxjuuj ku noqonaya axaadiisii bal taase kale inoo timi arrinku waxaa jira uun raatibo ma jirta iyada wax gaara oo suno jamcada oo kaba horeyso dadaas loo helayaa ma jirto waxyaala meesha soo arooren oo waxaan sugnayn lakiin culimadii iyagu sugtay kolley laba arrimood bay mid eegeen midi waxay leeyihin dee maanta duhurkii iyadaa bedeshay qiyaas ay duhurkii uga qiyaas qaateen taasi iyadu waa mid dee qiyaaskuna hadduu fi muqaabalati nas waa markaan eegno dee rasuulka ilaahay tan laba iman oo sunadii ay tarkiyada kaba cabi jireen waa xada oran kartaa maxalkiisii qiyaaskuma laha arrinta adigu meesha ay soo qaadaan halkan waa cumuumaad cumuumaadkaasoo maxay tahay waa xadiidkii aynu soo marnay bayna kuli aadaaneyni salaatun bayna kuli aadaaneyni salaatun markii dambena uu yihi rasuulka ilaahay liman shaa laba aadaan oo kastaba waa aadaan iyo iqaamaba salaad baa jirto ujeeddadu salaadii faradka ahaydee loo aadaamayey kollay sunno yaanay adkaaninbe ka horeysa way yeelanaysaa salaad kasta ee kuwa ka dambeeya badhna way leeyihin badhna maba lahay waxaa kaloo jirta xadiid ibnu xibaan iyo ay wariyeen cabdillahi ibnu zubayr saxiixiisu kusoo saaray ma min salaatin mafruudatin ilaa wa bayna yadayha ragcataan salaad kastoo faradaba waxaa ka horeeya laba ragcadood welibana salaat waa nakira siyaaqu nafi dhacday midna way ka horeysaa markay mintu nakiradaa raacdana waxay keentaataa tansiis cumuumkay nas ku tahay ujeeddadu daahiruun ma aha laakiin dee cumuumkii waaban dee ficilkan iyabaan kuma khaas yeeli karna bal adigu waa cumuumaadkaas oo kale arrin baa jirto kollay ibnu maaja dhacday oo xadiidkan habeenadhawayn soo hayna ama habeenkii hore sulayl xalay un baan soo hayna sulayk lqadafani xadiidkiisii oo kale riwaaya ibnu maaja leeyahay baa waxaa dhacday asallayta qabla an tajii'a ma tukatay intii aanad iman lafdigaasaa dhacay sanadkiisu dee waaba jayid baasoo muntaqa akhbaar saxbi waa almajd ibnu taymiya ibnu taymiya awogi waa kitaabkan lawdaarka laguga sharxayo waa kitaabka dee uu yidhaaho sayidku waa dee waa fiican yahay waxaanu dee u daliil yahayba in dee sunno horeeyaa jiro kolley imaam nawina kitaabkiisa khulaasa waa kitaab kolley aanu dhamayn sheeko oo intii dee imaka lahayeyna waa la madbuceeyo waxaan filaya inaanay cibaadaadku xataa wada dhamayn waa kitaab uu khulaasa la yidhaayo wuxuu ku ururinaya axaadiisan axkaamta axaadiisan axkaamta waana la taxaqiijiyo isagoo mujalada ah bal markaa lakin kitaab dee malaa waa weynaan lahaaba isaguna dee kolley malaa waa nooc uu yar xujaysto bal xadiidkaas laftigiisa iyo sanadkiisu waa sanad xoog badan waxaana yidhahdeen de waxay keenaysaa aqalkiima kusoo tukatay oo waana sunnihii jumcada intii aanad bal matalan soo gelin oo kale bal taaha way idhaaheen sida misi iyo waxay raajax yeelaan laftigan qabla an tajia inuu taxriif kitaabkaga dhacay ama tasxiif yahayo sawaabku iyo de axaadiistii kale ayna tusaysaa qabla an tajlisa halkan tajia ay tahay waxa weeye walo aimadaasi ay xujaysteen meesha uu tasxiif meeshii jiro arrinkuna yina waa xadiidkaa keliye qabla an tajia ma qabla an tajlisa intaanad fadhiisan oo masjidkaa fadhiisan ina u fadhiisan markaa ma tukato may bu haddaba labadii ragcadood tuka bui oo bal markaa kaasna daliilkumaba sugnaa daliilkumaba sugnaa bal markaatan leenahay waxa weeyaanuun in iyada wax sunno oo raatibo oo hogaari ma jirta lakiin de imaka haddii si waktigii rasuulka oo kale aadaan keliya ay tahay dadku cidlo ma makansanayso hadalkii wuu dhamaaday kole dii aadaanku bilaabmo khudbadii baa bilaabato taasi ma imanse de markaan laba aadaanoo weliba isku dhow meesha ay jirto ayaa waxa weeyaan ay imanaysaa kale ibnu taymiya raximah llahu tacaala majmuucu fataawihiisa waa masale uu soo yar celceliyo oo idha de waktigii cusmaan markii aadaankan saxaabada a iskuba raacday aadaan bu isna sharci u noqday oo halkaa waa la odhan karaa aadaankan iyo taasoo waa wax salaadi meesha ay imanayse kalley lakin hadalkiisu wuxuu ahaan sunno raatibo oo jumcadu leedahay ma jirte lakin dee salaadii sideeda way isaga banaanto ilaa khudbadu bilaabanto de salaadii ma yahayn wakti nahy la nahiyey oo laisu diiday lama gaadhin ilaa salaadu ay bilaabanto ishkaalku waxa weeyaan in loo ictiqaadiyo raatibadii jumcada inay tahay ruuxii salaad aadiya iska tukanaya ta aan ictiqaadsanayn kolley looma diidayo markaasa hadaladiisa waxa kaa mid ah oo yidhah hada acdal aqwaal waa dee tukashadeedu jaa-isa xasana bu leeyahy faman sallaa lam yunkar calayhi waman taraka lam yunkar calayhi adigu marka allahuma haddaan loo ictiqaadinay raatibo tahay ee ninkii tukadana laguma inkirayo looma diidayo hadduu ruux kaco ina waktigani weli waktigii salaadu ay mamnuuca noqonaysa lama gaadhin kii isagoo iska fadhiisana laguma inkirayo waana tawidha acdal aqbal allahuma muhimku haddii aan dee laga baqanayn dadku inay u qaataan inuu waxaani dee raatibo yahay dee raatibadaasna kolkol siday u waxaa loo cinaayooda ama beryihii hore loogu cinaayoon jiray si aan raatibada ka dambaysa loogu cinaayoon oo markii aadaanku dhaco ruxadhayo ma jirino mar keliyaa la wada ogsanayay tii dambe waxaa laga yaabaa inay idin tukadaan oo inta kale iskaba baxaan oo taasi waa iyadoo lama weyneeyo xaddeedii la dhaafiyo waa arrin uu xaafid ibnu xajarna soo qaado sida tarjamadiisa waa kitaab weyn oo isaga uu ka hadlo tarjameeye aljawaahir wdurar fi tarjamati shaikh islam xaafid ibn xajar oo saddex mujalad buu ku madbacaysan yahay o da weliba muxaqaqa waxaale sakhawi baa leh ayaa hadalada uu soo naqlinayay baa waxaa kaba mid ahaa isagoo nooca inkirsan oo uu leeyahay dadkii caamada ahaa mala waktigoodina waa wax jiray de waxaad say u ilaalinayaan oo kale mar keliya wada boodayaan oo de tay salaadii mar keliya wada gelayaan oo ay tay de waa markaa halkii ahayd oo salaadee haddii bal xataa ay nidhaahno raatiba way jirtaa ma kama xoog badnaanayso tii qabla alcasr iyo qabla almaqrib iyo qabla alcishaa kuwa cumuumaadka un loo xujaystay dee kama badnaanayso taas ma dhaafayso ee bal matalan marka laakiin ay noqoto tii dambe iyadoo la fudaysanayo lagama tegayo tan habkaa lagu sameeyo ee bal aan xataa ducadii jidaysnayd laa ilaha illa markuu muadinku yidhaaho allahuma rabba hadi dacwa inaan lamama sugno markiiba ay galaan oo kale waa nooc dee xaddeedii laba dhaafinaya noqonaysaayo bal markaa xaasilka waxa weya raatiba ma jirto muqadare lakiin haddii dee ruuxu nafligii mudlaqa iskaba tukanayo ama waxaa dee taas looma diidayo allahuma xagga in la yidhaaho dee waa raatiba oo dee iyadoo ama taa looga qiyaas qaadanayo ama tan mooye o dhicila yidhaha qiyaaskuna e la qiyaasa maca nasna in gees kalena ficilkii rasuulka ilaahi salawaat llahi wasalaamu aleyh ina may ahayn waxyaalaha baabkaa kuba yimi ee rasuulka ilah wuxuu tirinayana wax ka sugani maba jirto xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna gundar an ibni jurayji qala أخبرني cمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى الصائب بن أخت نميr يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة xadiidka laqbadiisa iyo damaarta halkan ucelinayo fiirsado weliba de khaasatan qorooyinkina riyaadka akriya iyo kuwaas iyo bal ha eegeen laqbadiyo say u laabmayso waayo xadiidka uu ku jiraa kolley qeybta dambe kitaabka ama mujaladka haddii aan de marka taqsimadii afarta ahayd iyo tajziadii riyaadka afarta ahayd ee dalilfaalixinka la eego waa jiska hore ugu dambeeya bilowyadiisa ayaaba noqon waan garanaya de ishkaalkii berigii aanu kitaab riyaadka akrisanayo ishkaalkaiga qabsadeen si aan u yar kala celinayo tan inagu yar adkaatay oo de wakti aada iyo aada u fognowaye marka la eego waktigan sheegaya oo la arkaa inay ko iyo todobaatan karwadaadti de waa ko iyo sagaashankii jiraday noqon karta ama ko iyo afartan sanadood hortoodi in sheekh laqodiisi de mati keliyo mujarad oo riyaadkaana waan haysano wax noo yar kala saarama ay jirin sheekhu ha laqbeeye laakiin waa cibaaraadkii damairtan iska kaayal gashay de waxaan iyada asmaada de tamamaanan garanayne lakiin waa laqbade une marka wuxuu yihi xadiidka ibn jurayj baa leh akbaranii cumar bnu caday bn abilkuwar horaynu kitaabka uusoo maray salaadiya baan kusoo maray dhexdoodba intan ku jirnay ama kitaab lmasaajid oo waa nin taabici oo iqa oo dabaqadii zuhriya ah wuxuu yihi ninkaasi ana naafica bna jubairin waa nin kaloo taabiciya oo isagana kitaabka caalim ahaa quraysh ah waay ina jubair ibnu mudcim isaguna taabici oo iqa bal ninkaas baa naaficaas baa arsala diray hu yuu diraya waa cumar buu diray ayuu u diray ila saaibi saaib buu diray oo damiirkan mafcuulkee bariski wuxuu u laabmayaa cumar baa ninka la diray yahay ninka wax dirayna waa naafic cidda u dirayna ila saaibi saaib ibna ukti namirin ninka namir la yidhaaho walaashii inankeeda ahaa ana waa saxaabi yara saaib ibnu yaziid tan buu ku shuhuroobay rasuulka ilaahi iyo xajatulwadaac isaga waa la waday oo dee waalidkii buu laba socday toddoba jir buu ahaaye uu la xajay axaadiista qaarna rasuulka ilaahay kaba wari oo dee wax ka xafidba weeye markii dambena cumrigiisaa dheeraaday oo dee koob iyo sagaashankii hijiradu dhintaa la yidhaah madiina oo waaba madiina cid kuba dhimato saxaabadii rasuulka markaa sahliya uu ka dambeeyo isagaaba ugu dambeynayay bal markaas oo waa saibn markaa yaziid namirkana de waxaaba waa abtigii buu noqonaya inay namir ninka la yidhaaho walaashii inankeeduu noqday marka waa abtigee lakin waxaabay culimadu yidhaha sida xaafid ibnu xajar iyo in ninkan namirku isaga abti umuu ahayne aabihii yaziid buu abti ahaayo namir ibnu jabal baa la yidhaahaayo aabihii buu abtigii yahay ee dee cibaaradu ha kuba shuuroobe isaga abtigii maaha lakiin aabihii ayuu abtigii ahaa haddaba ninkaa saaib ayuu u diray yas'aluhu xaal uu weydiinayo can shayin shay uu warsanayo ra'aahu uu arkay shayga minhu saaib uu kaba arkay mucaawiyata fi salaad damayrta eega haddaba halkana meelahan leeyahay de waa u baahan kartaa khaasatan xadiiskuna dee waaba ku sugan yahay halkaa kitaabkan ama baabkan salaada udhigtay riyaadsaalixiin ka isagoo dee ka bilaabaya un cumar ibnu cada ka bilaabaye wuxuu yihi yas'alu haddaba eeg arsala waa diray oo saa'ib may waxaan ujeedaa naafic ku oo cumar uu diray ila saa'ibu u diray muxuu u diray yas'alu xaal uu weydiinayo naafic hu oo ah maxay ah saa'ib uu weydiinayo can shayin shay uu weydiinayo shaygaasoo ra'aa uu arkay faacilka ra'aana mucaawiyatu buu noqonaya ra'aahu huna damiirkan mafcuulku shaygiibuu u laabmayaa ra'aahu shaygaa uu arkay minhu ay min asaa'ibi saa'ib xaggiisa uu ka arkay minhu damiirka ku jiraana waa saa'ib oo shaygan ama ficilkan waxa sameeyey saa'ib mucaawiyana arkay markaasaa arrinkaasuu deeta naafic weydiinayay mucaawiyatu fi salaati salaada dhexdeeda oo macnaa wax buu sameeyey saa'ib waktigii mucaawiye iyo cahdigiisiina way ahayd mucaawiyana uu arkayey markaasaa mucaawiya wuxuu sheegay dee isagoo arrin u diidayey haddaba naafic baa cumar diray isagoo le bal waxaa arrinkaas iisoo weydiiye o soo weydiye fa qaala wuxuu yihi cumar baa yimi saayib buu u yimi wuxuu yihi nacam ha kollay nacamtu dee macaani ayay u timaadaa bal haddaan saddexdii macne ee waxa weeyaan ugu macro ugu mashhuursanaa dee tasdiiq lmukbir ruux waramayo loo rumaynayo warkiisii waa mid wacdu aalib ruux wax ku weydiistay oo de ad wax ugu ballan qaadayso taas iyo iclaam lmustafhim kii wax ku weydiinayay jawaabtiisi waa tii jawaabtayd waa saddexaa macno macnaa waxa weeye taas hadday kabar khabar dabadii dhacdo oo masalan ruux baaba baxo yihi nazla lmader markaasaa tihi nacam waxay tahay taasi waa tasdiiq lmukbir markan aad rumaynayso ad leedahay warkaasi waa jiraa amar iyo nahyi dabadii hadday timaado ifcal kada ama laa tafcal kada oo nacam laydhaa ruuxani waxbuu kaa dalbayey waxbuu kaa dalbayey wixii inaad fulinaysa ad sheegaysaayo taasna waa wacdu aalib ruuxii aalibka ahaa ayaad wixii ugu ballan qaaday imaka tanao de waxi baa la weydiya waa imaka tan ku xambaarina wacdu aalib arrinka kalena waa iclaam lmustafim oo waa istifhaam dabadeed sii dhacaysee baa badnayd oo hal facalta kada oo nacam baa tidhi waa iclaam lmustafim ama mustaqbel kii baad adigu ogeysaysaa kol kol waxay kusoo daraan ah tawkiidu mid uba timaado adigoon dee wax kale kama horeyn oo yidhaa nacam ana mutafaa'il waa iska adkayn hadalkii laguma adkaynayo bal markaa imaka halkan maxaan kaba dhigaynaa wacdu aalib macnahaasoo ujeedadu waa l ninkan uusoo diray waxaasuu yihi bal iiga waran markaa ha buu leeya ugu ballan qaadaya inuu usheego waxa u sheegaya ugu ballan qaadaya taasoo macnaha tasdiiq lmukbir waa taasi waxay timaadaa bacd alkhabar bay timaadaa iclaam aalibna amar iyo nahyi dabadii bay timaadaa waa taa wacdiga ay ka may wacdu aalib baan ujeeda amar iyo nahyi dabadii bay timaadaa waa taa wacdiga ay kala cabiraan bay faa'ideynaysaa midna maxay noqon iclaam lmustafhim oo waa tan istifaamta dabadeed dhacda ee jawaabta dhacda waa saddex laftiga nacam uu yimaado luqadii uga yimaado bal tawkiidkaan iskaba reebo tan waa wacdu aalib faqaala nacam ha bu ujeedadii marka wuxuu arrinkii la weydiinayo inuu usheegayo ayuu ugu ballan qaaday waana kan usheego wuxuu yihi sallaytu waan tukaday macahu maca mucaawiyata dheh hadalka ayaa wata saa'ib mucaawiyciisa ayaan aljumucata salaad jumcaa tukaday fi lmaqsurati maqsuuradii baan kula tukaday maqsuradu kolley waa xujro markay aqal noqoto maqsinada kale ka go-an baa maqsuuro dee laba yidhaahaa oo xataa masarxyad oo kale iyo meelaha dhaar gaarke ama inay kuwan dee wax riwaayadda dhigaya wax ku matelaan iyo bay maqsuuro yidhaha ama de ay wax dhigtaan ama kolkol ka soo baxan maqsuuradu imika halkan waxay ahayd waa xujro masjidka dhexdiisa laga sameeyey oo gaar ahayd oo dadka madaxdii si ay isugu ilaaliyaan ay ugu tukan jireen masjidkii bay imanayaan waa salaad jumca ama salaad kale dee iyagii haddaanay tukanayn waa qol yar oo masjidkii ku dhex yaalo oo salaadii bay ku tukanayaan iyagii da cidda ay ogolaayeen baa usoo gelaysa waana ilaalin iyo badbaado taas bay ugu talagaleen kolley waxaana idhahaan mucaawiyaba cid uyi samaysay ugu horeysay oo dee may lahayn mucaawiye ciddii ka horreysay ninkii dee khawaarijta kaba mid ahaa ee doonaya idilo isagoo dadkii tukinaya ayuu seeftii kuba dhufto dee ilaahay kumuu dilin waa kaasoo habeen keliya ballantuna ahayd cali iyo camar iyo mucaawiyaba in la wada dilo de cali waaba taas ajashiisiiba timo waa la dilay camarna habeenkaa mabuu soo bixino nin kaloo khaarijo la odhanayaa dadkii tukiyo kiibaa dhintay kiibaa la dilay waa meelo kala duwan nin dimashik buu joogaa midna qaahir uu jooga ama masr midna de waa kaa kuufa joogay de calina isaga waa soo baxay oo kii ibnu muljim dilay lakin isaga waa la dhaawacay tan oo kale oo de mala halkan cajizada iyo dabada iyo bay kaga dhacday seefto markaa dabadeed baa de maqsuuradan adigu la sameeyo oo ay samaysteen de dadkii ka dambeeyeyna kolley waa arrin ay isticmaaleen kolleyna culimadu salaada halkaasi waayo sufuuti bay kala goynaysaa kol kol way yahaane lakin marka de qaradkaa loo dhisay bal mathalan la eego de kolley xataa dad salafkii iyo aimadoodii kamid ahay kula tukan jirayna way jireen ama kulaba tukadaybe markood baa yidhah de maalinta jumcad oo kale haddii dadka kaleba aan loo ogolayn jumcadii kuma ansaxayso xukumkii masjidkay kaba baxaysaa lakin de marka horeba wixii loo dhisay iyo wadciga loo dhisay ma nin kastaaba inuu soo galo nin kastaaba inuu soo galo waa cid gaara ayuunbaa geli jirtay iyo de ciddaa kolba ay ogol yihiin bal adigu maqsuuradu taa weeye marka muxuu yihi maqsuuradu kula tukaday falama sallama alimaamu imaamku markuu salaadii ka baxay ayaan qumtu kacay fihi maqaamihi markii uu salaadii ka baxay baaban istaagay bu o wuxuu tukanayaa sunihii ka dambeeyey fasallaytu waan tukaday waa sunni falama dakala halkii kulamuu hadinoo dee kolleyna malaa ruux haddii wax loo sheegayo iyadoo dee si hoose loogu sheega taasaa mudan oo shir dhexdii in lagalaba hadlo ama waxaa la yidhaha waa laga roon yahayba haddaba fasallaytu falama dakala markuu galay ee gurigiisiiba uu tego halkii kaba baxay ayuu arsala ilaya cid ii soo diray faqaala wuxuu igu u yihi laa tacud halaabin lima facalta waxaad samaysay dib ha ugu noqonin markii aad salaadii ka baxday un baa wad kacday halkaagii baa taagan waxaa kugu laamin wabatan idaa salayta haddaad tukataa aljumucata dee salaadii kalena waa lamidune falaa tasilha ha xidhiidhinoo iyadii ha ku xidhiidhin bisalaatin salaad xataa takalama ilaa ad ka hadlayso oo hadalkii faasil buu noqon karaa kolleyna dee horeynu waxyaalo lamida kitaabka ugu soo aragnay waana inagu soo noqnoqdaan qur'aankana waa ta inoogu suganoo asalku halkan waa tatakalama oo labadii tobood baa mid ahaan la gooyey ikhtisaar ahaan loo gooyey ina waa ficil mudaaric xataa tatakalama inaad ka hadlayso oo hadalkaasaa faasil noqonaya labadii salaadood faradki iyo sunii kala saara aw takruja aad baxaysid oo ama meeshii aad ka dhaqaaqaysid ama dee aad baxaysid oo masjidka oo dee aad aqalkaagiiyo kuba tukanaysid haddii dee m masjidkii meel kaba mida ugu dhaqaaqo hore ujoogsanaa ama dib ujoogsadan de waa taas oo kale aw takruja adigu ujeedadu meeshii un aad ka tegeysid faina rasuul lahi salى اlahu alayh wasalam waa tan inay saasuu ku yidhi waa kan daliilkiisina rasuulki ilaahay amaranaa bidalika arrinkaasuu na amray oo maxay ah waaba kane cadfubayaan bay u noqonba anlaa tuusala inaan la xidhiidhin salaatun salaad bisalaati jumca markaa maaha salaad inaan salaad lagu daba qaban xataa natakalama ilaa aan ka hadalno aw nakruja ama se aan kaba baxno ilaa aan ka hadlayno ama aan kaba baxayno waxadaثana haarun ibn cabdillahi qala xadaثana xajaaj bnu muxamedi qaala qaala bnu jurayji akbaranii cumar bnu cadaain ana naafica bna jubayri arsalahu ilى saib bni yaziida ibni ukti namirin oo zaid ibnu yaziid de waana ta aan lahayn yaziidka ba namirkani abti u yahayba walow dee saib ibn ukti namir waana ku shuhroobaybe lakin waa abi yaziidkan e xagga kalena dhammaan dadka waa dad aynu hore usoo aragnay xajaaj ibnu moxamed alacwar almisisina maxaa cibaaradiisu noqotay qaala bnu jurayjin horena waxaan usoo sheegnay ninka xajaaj oo kale isagoo xadathana iyo akhbarana iyo qaaliban maba isticmaalo sheekhiisiina weeye axaadiisiisa ubadsaday cibaarada wax kusoo naqliyaana wa qaala bnu jurajin isaga halkiisa ma keenayso oo kale waa arrintani waa arrin mawsuulnimo kol kol baa dadka kale ee qaaladoodu ay keentaa la yidhaha kuma cadda halkan inuu ka maqlay oo ama itisaal kumaba cadda kolley bukhaari qaalooyinkiisa sheekhyadiisa wax kaga soo naqlina de kalaan baa culimada jira masanad mawsuula laga cabiraya mise waaba mucallaq baa laguma darayaayo taas oo kale bukhaari walow dee barhkood daabid ay uba sheegaan sayidna alfiyadiisa iyo dee bal taasi uu kuma sugnayd walow idha wamaa lahaa ladaa siwaahu daabidu fataaratan waslu wa ukra saaqidu oo dee qolooyinkay wasliga tahay qaaladu waxaa kaba mide ininkan aan hayno xajaaj ibnu moxamed ayaa kaba mid oo isaga arrintiisu waa waslun waayo waa cibaaradiisi isticmaali jiray tani isticmaalaya marka intaas waa wasaaqa alxadiida bimili haddaba markii hore ibnu jurayj bay xadiidka waa inooguba sugna meyn ibnu jurayj xadiidka waa inoogu sugnaayey gundar baa ka warinayey imakana ibnu jurayj xajaaj baa kaba warinaya haddaba wasaaqa xajaaj waa kaxeeya alxadiid xadiidkii bimili waa bimili xadiidi gundar xadiidkii gundar ibnu jurayj kaba warinamayay mid laba mida un غayra anahu qaala wuxuu yihi falama sallama qumtu fi maqaami walam yadkur imaama de waana la iska garanaya oo macnaa waa maxay xajaaj ibnu muxamed iyo محamed markaa iبnu jacfar gundar oo xadiidka iبnu jurayj ka wada wariyey sibay ku wada wariyeen maxay ku kala dunaayeen gundar riwaayadiisu maxay ahayd falama slma الإimaamu qumtu fي maqaami ama xajaaj muxuu yihi falama salama de cidda salaamo nabsatee la raacayna waa imaamkiin oo wax la iska garanayo laftigii alimaam ee faacilka ahaa ma sheegina lakin de waa wax la iska garanaya meshi falama slma qumtu fي maqaami walam yadkur الإimaama marka xadiidku wuxun buu daliil inoogu yahay salaadii sunna ahayd raatiba iyo keyrkeedba bal adigu dee raatiba inta badna faradkii amara raacayse inay dee mustaxab tahay halkii fariidada lagu tukaday inaan lagu tukan ama lakala fasliyo meel kale masjid ha noqoto ama kharij almasjid haba noqoto masjidka kharij aqalku waa hal meesha ugusii fadliga badan waxaa kaloo iyada inoogu sugan kalaam keliya waa kalaamkii iyo hadalkii uu ruuxu laba yimi inuu fasligii ku xasilayo iyada taasoo de taasna xataa ay noqon karto wax faasil labadii salaadood kala fasliya waa xadiid kata inaan inooguma sugan bismi illahi الرaحman الرaحيم kitaabu salaati اlciideyni labadii ciidood salaadoodii kitaabkiisii wey waa labadan ciidood iyo wixii kuba soo aroray hadday salaada tahay hadday khudbada tahay umuuraha kale iyaga dhexdooda inoo jidaysan hadday tahay umuurahaas baa axaadiisii kuba tacaluqsanayd inooguba imanayso weeye de ciidna kolley ciiddii waan garana waxaaba yidhaahaan de waa ciid waxa looba yidhi oo lafdigan ciid loo yidhi licawdihi watakaruri waxaan soo noqnoqdo sanad kasta waa kan soo noqnoqonaya taas baaba ciid loo yihi ama farxaddii baaba soo noqnoqonaysa ama tafaaula bicawdi calaa man adraka isagoo la tafaa'ulayo inuu ka dambana ama watigaa waktigiisana ilaahay kuma gaadhsiiyo adigu ciid umuurahaasaa loo yihi waxaana jirtay waktigii qabla alislaam inay reer madiina laba cishoy ciyaaraan lahaayeen barkood baaba yidhaha de waa maalinta nayruski iyo taa kale iyadna maalintan kale adigu waxawey maharajan iyo adigu waxay kaba cabiri jireen oo taas malaa maalina de kolley waa waktiga jilaalku intuu baxay gugu bilaamayo maalina oo markaa iyadna xagaagu markuu baxo dayrtu u bilaamayso kolleyna midna maaris dhexdeed akhirkeed midna sabtembar akhirkeed bal hadii dee say dee reer faris iyo qoloyi yeeli jireen hadday saa tahay barkood say ishaaraan almuhim laba cisho ciyaaraan bay lahay de ilahay wuxuu inoogu bedelay labadaa cisho oo de waxa weeyaan labaduba cibaado weyn oo inoo dhamaatay dabadood imanaya salaado iyo dikri iyo cibaado badanna laynoo jideeyey dee umuuro kaleo laynoo jideeyey oo ah maalin wax la cuno wax la cabo la soomin ay yihiin iyo ayaamo taasna laynooba jideeyey bal kuwa wey haddaba bal umuuro kuba tacaluqsan baa inooguba iman akar ahlicilmina waxay qabaan inay sunna mu-akada tahay walow shicaar daahira oo dee shicaarkii islaamka ay kaba mid tahay bab kitaabi salaat اciideyn adgo xadaثnii mحamed بn raafici وcabd بn xumaydi جamيعا عan cabdالرaزاq qala بn raafici xadaثna cabdالرaزاq qala aخbarana بn jurayji qala aخbarani الxasan بn mslimi عan طawusi عan iبn cabaasi qala anahu qaal kolley raggan waa dad inagu soo noqnoqda allahuma xasan ibn mslim ibn yanaq waa nin iqaa weeye oo isagu kolley siqaara taabiciina waa siqaara taabiciin waayo ibnu jurayj baaba raggaa la mucaasarooday lakin isaga dee صaxaabi u arkay uma umay sugnaanin waa nan iqa axaadiisa xoogaaya dee tobaniyaani gaadhin bena kitaabka waa ku leeyahay daus buu kaga warinaya dausna ibnu cabaas marka qaala ibnu cabaas ba wuxuu yihi shahidtu waxaan xaadiroon u joogay salaat alfiri waa salaata ciid اlfiri wey salaadeeda maca nabiy llahi salى اllahu alayه wasalam wa abi bakri wa cumara wa cuثmaana rasuulkii ilaahay iyo abubakr iyo cumar iyo cuثmaan intaba waan la tukaday fakulhm dhammaantood yusaliiha waa tukanayey qabla khudbati kolley kulhm yusaliha waa san صaxiixa muslim inooguma sugan bukhaari oo kale yusalunaha baa kuba sugan labaduba waa caadi uno lafdiga kul waa dee lafdi ahaan macnaha guudba hainoo tilmaamaye lafdigiisu waa lafdi mfrada marka muraacaatan lilafdi ayay deeta markaa dee jaa-is u tahay in laba ifraadiyo fakulhm yusaliha macnaha fakulu waxidi minhm yusaliha waa tukanaya waayo yusaliha baa lafti ifraada mid kasta waa tukanayay bay noqotay bukhaarina de waa iyadoo macnahan jamcay leedahay ama de ay tilmaamayso la ilaalinayo labaduba dee luq ahaan waa wax inoogu banaanoo fakuluhum yusaliiha iyo fakuluhum yusaluunaha qabla khudbati khudbada horteed macnaa de waa san maanta caalamisa waxay la tahay de horta intan garanayno waa saa laguma dhaqmo weeye haddii khilaaf beriye hore jiray arrimaha la yaab kali waa qarnigii koobaad iyoba waxyaalo iyadoo ahdigii dee saxaabadii sii joogtay waxyaalo isbedeleen oo khudbadii la dambaysiiye salaadii la horreysiiye laakiin markii dambe haddana taasi way suushay oo dee wixiasi markii dambe way tegeeno waa wax inay dad samayn jireen un taarikhaan aan ku ognay lakin imaka camal ba aan ahayn ama cid weli qawlkii qabta iyo ficilkii la timaada aanay jirin dhammaantoodba haddaba khudbada horteed bay salaada ciidda tukanayeen oo bimacnaa salaada horreysay saa jumcada may ahayn markaasaa dabadeedna khudbada ayay aqriyayeen uma yakdubu manaa fakuluhum markaan idhi kulu waaxidi minhum aan idhi ee tii iska wado mid kasta yusaliiha waa tukanayo dadka rasuulka ilaahi iyo dee khulafada raashidiintii mid kastaaba uu tukanayay qabla khudbati uma yakdubu waa khudbaynayayo yusaliiha bay uma yakdubu inoogu cadfanaanaysaa arrinkuna waa laftigii aan lahayn waa la ifraadinaya qaala wuxuu yihi ibnu cabaas baa leh isagoo maalin maalma kamida oo rasuulka ilaahi salaad ciid dadka tukiya inooga waramaya fanazla nabiy llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa dhaadhacay adigu kolley malaa mimber waktigiisii meesha u yaalay ma jirte halkii unbu kaba tegay uu isagu taagnaa ee uu khudbadii u taagnaa kaani waba anigoo anduru eegaya imikaad moodaa waa siduu uxusuusan yahay imika inaan arkayo ilahi xaggiisii oon eegayo xiina waktigii yujalisu uu fadhiisinayey tajlis weeye yujalisu arijaala ragga biyadii oo rasuulka ilahi markuu khudbadii dhameeyey ee dee uu soo dhaqaaqay bay dadkiina malaha kacen dooneen inay kacaan rasuulkii ilaahay baa fadhiisinaya oo lahaa iska fadhiya halkiinaa ku nagaada taasuu lahaa haddaba imikaad moodaaba inaan arkayo waa khayaalkii iyo suuradiiba kusoo xaadirsan daakiradiisii iyadoo rasuulkii ilaahay oo dadkii gacantiisa dee ku fadhiisinaya waa ishaaradii uu gacanta u ishaarayu lahaa ma fadhiya uma aqbala markaasuu soo qaabilay macnaa tawajaha weeye waa dumarku way ka dambeeyeen ragga dee banaankiina waa lagu wada tukanayo masjid may ahayn xaggoodiibu usoo kacaya shuquhum isagoo raggii dhex maraya weeye oo dhexdooda uu jeexayo sufiyo shuqu sufuufan weeyo iyagiibu kala dhex marayay sufuuftoodiibuu dhex marayay iyagiina waa kan fadhiisiiyey xaggii dumarka isagoo ku socda xataa jaa nisaa ilaahu dumarkii u yimi walxaal macahu bilaalun iyadoo bilaal uu la socdo faqaala wuxuu yihi macnaa qaaladu macnaa talaa weeye uu aqriyey yaa ayuha nabiyu ida jaءaka almuؤminaatu yubaayicnaka calىa an laa yushrikna biاllahi shayئa aayaddaas xataa dee ilaa uu dhameeyey fatala uu aqriyay hadihi aayata aayaddan de ay ku sugnayd waa baycat nisa maalintii fatxu makana waa ti uu dumarka cahdiga iyo baycada kalaba qaado dee ilahay baa yihi dumarka taas waxa weeye marka ay ku yimaadaan iyagoo kula cahditamaya taa cahdiga iyo baycada kaga qaad fatala hadihi aayata xata faraqa minha ilaa u ka faaruqay aayaddii uma qaala wuxuu yihi dumarkiina wuu soo gaadhay xiina markii uu faraqa minha aayadii tilaawadeedii dhameeyey antunna calaa dariki kolley hamsadii istifaamku way noo qadaran tahay antunna dumarow idinku calaa dalika arrinkaa madkuurkaas oo cahdiga ama ku sugantid ujeedadu arrinkaa de ay kulansaday aayaddu inaanay ilaahay u shariig yeelin iyo umuurihii kale aayadda laba socdeen oo dee markaa ay kuma jirtay walaa yacsinaka fi macruufin de inaanay waxaad inzinaysan buhtaan la iman ay markaa bayna aydihina marjulina ay abuuranayaan weliba wax macruufana rasuulka ilaahiy wuxuu farayna aanay kuba caasiyan oo macruufa arrinkaa ma korkiisa ma kusugantiin oo cahdiga iyo baycada ma qaadeen idinkuna faqaalat imra'atun haweeney baa tihi waaxidatun keliya lam yujibhu uma jawaabina gayruha iyada kayrkeed minhuna iyaga xaggooda manaa mid keliyaana jawaabtan lahayd cid kale lamay hadlin mid keliya ayaa tihi nacam ha ya nebiy allahi waxa weeya jamaaca hadday wada joogto ruuxu jawaabo iyagina aanay jawaabtiisii ku inkirin oo ma ogolin aanay odran waa jawaab ay ku wada jawaabeen bay noqonaysaa haabay tihi nebigii ilaahayow laa yudra lama garanayo oo xiina idin markaa maniya cidda ay tahay haweenedaastay ahayd laftigan صaxiixa muslim nusqooyinkiisa o dhan san baa dhacdaa la yihi jamiicu nusakhi muslim laftigan xiina idin laa yudra xiina idin man hiya bukhaari xadiidkana waa wariyey dee kollay qolooyin kalena way wariyeen bukhaari maxaa halkan kuba sugnayd laa yadri xasan man hiya xiina idin bedelkeeda xasanna waa xasan ibnu muslim ibnu yanaaq ninkan ibnu jurayj kama warinayo ninkaas dee iyadii tay ahayd ujeeddooda magacii dee looma soo gudbin lama soo gaadhsiin oo tay ahayd ma garanayo waa heblo ma odhanayo imaka halkan oo ma magacaabayo bal taas baa bukhaarina dhacday waxaana dee ta halkan uu imaam nawawi raximah llahu tacaala dee qaadiciyaad iyabuu kaba soo naqlinayaaye ayaa wuxuu yihi ba inay halkan yidhaaheen ba riwaayada bukhaari baa sawaab ah ee tani waaba tasxiif laakiin nawawi baa wuxuu leeya waaban tasxiixin karnaayo inuu macnuu yahay dumarku way badnaayeen dharkoodii bay ku dednaayeen oo tay tay lamama garanayo lakin waxaan leeyahay waa xadiis keliya un oo bal dee imakaga xadiiskan wuxuu kaba wariyey imaka muslim cabdurazaq buu kaba wariyey musanafkiisina waa yaalaa iyo riwaayadiisina way taalaa riwaayada cabdirazaq ee sheekha muslim halkan ama sheeka sheekiisa uu dariiqiisa kuba wariyeyna laa yadri xasanun bay ahayd marka adigu waxa ay tahay lafdigan xiine idin muslim dhacay saa ay aimadu raajax yeelayaan waa lafdi tasxiifa weeye sawaabku wuxuu noqonaya kitaabka dhexdiisay dhacday kitaabka dhexdiisa lama taaban karo lama bedeli karo in dee hadalkaa lagu ishaare mooye ciddii bal masalan dee sharaxaysatana waxbay ugaba sugayn walow tawjiihiisan dambe culimadu leeyihin xadiisku makraj keliyu leeyahy dariiq labaad ma laha dee dadkii kale wadaagsadee kala dunaana jaanibkaa kaley wada mareen bal cabdurazaq oo xadiiska uu dariiqiisa ku wariyey kitaabkiisii xasan baa ku sugan marka arrinku waa in tasxiifka aan kuma dayno oo marka aan idhaahno macnuu maxay laa yadri xasan maniya xasan oo xadiiska daus kaba warinayay tay tahay de waayo daus iyo ibnu cabas iyo xaggaa loogama soo naqlin oo hebla yahayd lama odhan markaasaa muxuu yihi qaala rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi fatasadaqna sadaqaysta fadani ama waa shardi muqadaray jawaabu noqono dee kol haddaa cahdigaa qaadeen arrinkaa la yimaada ama waa sababiya kale ficilkan tasadaqna tasadaqnana dee afcaasha kale la maadada ama la sarti ino saasay kuba imanayaane imika sidaa uu yaalo maadina waa noqon karaa mudaaricna waa noqon karaa macnaa waxa weeye markuu ficilku taas dee tafacalo taas nun niswa ay raacdo maadina waa noqdaa oo maaduq waa siiqadiisii markii amarkiina siiqadiisii wayo imika hadday noqotay tasadaqat oynu dee nunu niswo raacinayno annisaau tasadaqna dumarkii way sadaqaysteen baa la odhan iyagii haddaan la hadlaynana antumna tasadaqna sadaqaysta marka siiqadii amarka iyo siiqadii maadigu waa si keliya maxaa lagu kala duwaa waa qariinada kolba hadalku su u dhacayo waayo si kale tacalamna iyo taasna baabkaasoo dham way taasay ku raaci qariinada hadalka iyo hadalku si u socdo ayaa labada ku kala soocaysa lakiin luqa ahaan ama tasriif ahaan waa maado si keliya kuwada imanayaan tasadaqna way sadaqaysteen iyo tasadaqna sadaqaysta waana dee markaanu nuso meesha uu jiro wey imika waa amar halkani kol haddaa dee ahdigaa qaadeen fatasadaqna sadaqaysta fabasada bilaalu amarkiibay markiiba uhogaansameen markaasay fabasada uu kala bixiyey bilaalu thawba maradii watuunbu bilaal u kala bixiyo uma qaala wuxuu yihi haluma kaalayo ama keena weeye manaa hati ma cindakuna weeyaano haluma dee kaalayna way timaada manaa aqbilo waa keenana waxaan keena waaba tan imika waa keena tiibul amraya kolleyna imika malaa luqadii badnayd waana luqadii qur'aanku ay kuba timi walqaa'iliina liikhwanihim haluma ilayna markaasoo waayo luqadii khaasatan waa luqada qur-aanka kuba yimi qurayshiya in badan luqadooda ayaa ficilkan markay isticmaalayaan dee mufrad iyo musani iyo jamac si keliya u wada isticmaalaan oo macnaa ujeedadu lama raacaan calaamaadkii tasniida iyo jamcu haluma iyo halumu iyo taas ee ifraadkan unba dee haluma ya fulan iyo haluma de ya jamaaca iyo saasay ku wada imanayaan saa qur'aankaba suuratu axsaab inoogu sugan ee reer tamin baa luqadooda markay ahayd carab ahaan markaynu eegno in dee la raaciyo damaairtii oo haluma iyo halumi iyo dee markaa halumu iyo markaa ay noqoto imaka tan waaba tan dumarkii baa la wada hadlayay haluma fidan lakuna abi wa umi manaa fidan lakuna waxa idin sugnaaday furasho aabaha iyo hooyaday baa laydinku furanaya ujeedadu wixii idin heli lahaayo dhibi aabaha iyo hooyaday haba heleen waa taftiyadii keena wixii adii aa bixinaysaan fajacalna waxay gudagaleen yulqiina inay ku tuurayaan maradii waxa weeyaan maradii bilaal alfatakha waa kaatuma nooc dee malaha khaatuma ama kaatunyaal ahaa roonroonaayo fatakhaatna ay kuba jamciyaan kollay laftigan fatakna malaha dee isna jamacun baaba iskaba noqon fatakhatu markaas ama de uu yahay be waay leeyihin waa alkhawaatim alkibaarun waa kaatumo waaweyna iyo alkhawaatima fi thawbi bilal adu waa de wax kale iyo lacag gacmaha kumay haysan wax kaloo sadaqaysanayeen xulidii ay xidhnaayeen iskuma qurxinayeen ayaa mid kaatunteedii ku tuurta iyo mid dhegaha wixii ugu xidhnaa soo furta oo kuma tuurtaba sii bay ku tuurayeen oo maradii ay kuma tuureen sidee dadka masaakiintaana loo siiyo fi thawbi bilalin weli xadiidku duruqdiisa ay noo socotaan وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وبن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عضاء عضاء بن أبي الرباح ويا حديثkana u kusoo noqnoqon doona ayaan مقلay قال isagoo yihi سمعت بن عباس يقول أشهد على رسuل اللahi صلى الله عليه وسلم waxaan cadaynaya مarخaati ka ahay rasuulka ilaahay korkii la sala inuu tukaday qabla اkhudbati khudbada horteed inuu salaadii tukaday qaala wuxuu yihi uma khadaba markuu tukaday waa salaadii ciide ayuu khudbeeyey fara'a wuxuu arkay ama rasuulka ilaahay dee uu aada u muuqday weeyaan uu ictiqaadiyey annahu lam yusmic inisa waayo dee makarafoniiba jiri nicmadan aan haysano dee dadkii markay badan yihiin reer madiine o dhan baa meel isuguma yimeen dumarkii xagga dambe fadhiyay inaanu dhawaaqaysii gaadhsiin ayaa rasuulka ilaahay dee u muuqatay faataahuna iyagiibuu u yimi fadakarahuna waa uu wacdiyey oo waa waaniyey wawacadahuna tadkiirku waa takwiif waaba dee tarhiibki iyo wixii oo wawacadahuna uu waaniyey o u wacdiyey waamarahuna bisadaqati sadaqa ayuu amray wa bilaalun bilaalna qaa'ilun macnaa wuxuu kor yeelayay ama kala bixinaya sia inoo taalaba weeye macnaa uu furayay un weeyo kala bixinayay bisababi maradiisa fajacalat ilmar'atu haweenaydii baa waxay guda gashay tulqi inay tuurayso alkhaatama katun waalkhursa kursiguna waxay leeyihin waa xalaqo xuli ah madah ba noqoto ama fido oo wax yaroo wareegsan ama katun aan fasl ahayn haba noqoto ama dhegaa wixii la geshanaya taas baa kursi lagu magacaaba iyo washeatani waa caam bacda khaas oo wixii ay helayeen ama kuwaasi ay kaba mid ahaayeen ayay maradii bilaal kuba tuurayeen bal xadiisyada horta waan iska yar wada wadanayna وxadaثnي abالربيع الزهراني قال xadaثna حmاd qال xa وxadaثnي yعqوب الزورقي qال xadaثna اسmاعيل بن إبراhيم kilahma عن أyوب kilaahumaduna waa ismاعيل بن إبراhيم iyo حmاd xmاdkaasna waa xmاd بن زaيد oo abالربيع الزهراني kolley xmاd بن سلمة ma soo gaadhin ama wax kama warin labadoodaba ayub bay kama wariyeen bhada isناad isناad ayubna dee cadaabu kama warinaya naحو xadiidka hore mid laba midaad وxdثna اسحاq بن إبراhيم ومحمد بن رافع qال بن رافع xdثna عبدالرزاq qال أخبرna بن جurayج qال أخبرnي cضاء عن جابر بن عبداللahi qال أنه qاal سمعته waxaan مqلay jابر يقول xاaluu ku qowlayo cضاba hadalka leh iن النبيa صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay qاama waa istaagay yوم الفطr maalin cيid الفطr faصلىa waa tukaday fabadaأa bالصalaaةi salaadii buu ku bilaabay qabla اkhudbati khudbadii horteed buu salaadii ku bilaabay uma khadba الnaasa dadkii buu markaa salaadii dabadeed uba khudbeeyey falama faraqa markii uu dhameeyey nabiy llahi salى الlahu عalيه waslm ka faaruqay khudbadii buu nazla dhaadhacay wa ata الnisaءa dumarkii buu u yimi fadakarahuna uu wacdiyey xadiidkii hore xadiid ibn cabaas waa kan walow caطa dee waxa weeyaan imaka halkii horena inoogu sugnaa jabirna uu ka warinaya sa ibnu cabaas ba ugaba wariyey dumarkiibuu wacdiyey walxaal wa rasuulku yatawaka uu cuskanayo calaa yadi bilaali bilaal oo la socdu gacantiisa taageersanaya ama cuskanayay wa bilaalu bilaalna baasidun wuxuu kala bixinayay thawbahu maradiisa yulqiina waanay tuurayeen oo annisaau dumarku kolley yulqiina waa luqadii de annisaa imaka waa faacilkii damiirna waa kan la socdo damiirkii nuununiswa ee daahirku wuxuu ahaydna tulqi nisaa iyo in laba yidhaaho taase waa luqadii ay kala cabiri jireen luqatu akaluni lbaraakisi way yulqiina nisaau sadaqatan dadku ama sadaqata sadaqay dumarku ku tuurayeen oo maradiiba wixii ay haysteen ee xulli ahaa bay halkaa marada kuba ridayeen qultu licadain waxaa le ibnu juraj cada ayaa waxaan ku yihi ilaa wala muddo sideed iyo toban sanadoodna waaba laba joogay sheekhay de cilmigiisi haatan waa koobay zakata alfidri zakata yawm alfidri macnaa ayulqiina ma waxay tuurayeen oy meeshan maradan ku ridayeen zakata yawm alfidri sakadii maalinta fidriga qaala wuxu uhi laa maye may ahayn zakat lfidrie wala markaa ficil baan qadaray aan kuba nasbino walakin sadaqatan lakin ta dabadeedna ficil baan iskaba qadarayna walakin yulqiina waxay ku tuurayeen marada sadaqatan sadaqo waa de waa tan waa xuli baabeed yatasadaqna biha xiina idin ay maalintaas sadaqo ay ku sadaqaysanayeen markii rasuulka ilaahay amray tulqi marأaةu haweeneydu waxay tuureysay fataha kaatunteedii wayulqina kada wayulqina kada takraarku way waxaas iyo waxaa iyo waxaasay ku ridayeen marada qultu licadayn cadaan waxaan ku idhi axaqa calى اlimaami alana an yأtiya nisa waa ibnu jurayj baa odhanaya cado ibnu abi rabax buu odhanaya bal ficilkana dee bukhaari baabay ataraahuba ku sugnayd halkan oo kaasaan soo qadaranaynay ataraahuma waxaad adigu ictiqaadinaysaa ood u aragtaa xaqan xaq inuu ku yahay cala alimaami imaamkii alana waktigan dee dadkaa ninkii wulaada aha iyo aimadii an ya'tiya nisaa dumarka inuu utago maalintaa ciid oo kale marka la isugu yimaado xiina yafruqu marka uu khudbada ragga kaba faaruqo oo fa yudakirahuna fa yudakirahuna uu markaa waaniyo taasi inay xaq ku tahay miyaad qabtaa qaala wuxu uhi idu waa tii xarfu jawaab oo si nacam oo kale nacam oo kale o dee inta badan qasam hortiibay timaadaa ila camri ha kale camrina alxayaat iyo albaqa iyobaa la yidhaah imaka halkana waxaan kaba cabir ku xambaarayna inanu dhaar uu ku dhaaranayo ahayne dhaar may mudan in laguma dhaarto walo de qur-aanka lacamruka inahum lafii sakratim yacmahuun waxa weeyaan ay tay taakiidsa hadalkii taribat yamiinuka iyo xalqa iyo waxyaalihii uba yimi hadal de carabkooda un kusoo bad kusoo noqnoqon jiro iyo wax ku adkaynayeenuna haa buu leeyahay waa ina dalika arrinkaas inuu utago dumarkiina la hadlo kol haddaan hadalku iyo khudbadu gaadhahayn laxaqun calayhim nimankan madaxda ah xaq bay kuma tahay wama lahum waxa usugnaaday muxuu yahay walaa yafcaluuna dalika waxa u diidaya inay arrinkaa la yimaadaan ay taa sameeyaan muxuu yahay bal xadiidkan baan raacin doonaa waayo marka dambe axaadiis kale oo aadaanka iyo iqaamada iyo waxaa ku tacalluqsan salaada ciidda oo mawduuc kale ay noo bilaamaysa kan baa baabka ka axaadiisan isku xidhan kaba hadheen وxadثna محamed بن cabd للh بن نmayri xadثna abي qal xadثna cabdالmلك بن abي سulayman عan cضاء عan jaaبir بن cabd للahi qal anahu qaal shaytu waxaan u joogon xaadiray maca rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم aلصalaaةa yوم اlciidi maalin ciideed fabadaأa bsalaati salaadii buu ku bilaabay qabla اkخudbati khudbada horteed ayuu salaadii bilaabay de saasaanay ahayd lakiin qarnigii koobaadba waxbaa yimi kolley waxaa inoo iman doona haddii a la idhaaho xadiis markaas xadiidkaba ma baabka ugu dambeyn doona axaadiisiisa oo abu saciid uu warinayo bal cid markaa taa bedeshay intaa kalaamkeeda iyada xadiidkaasaan udib dhigan doonaa ee salaadii buu ku bilaabay qabla alkhudbati bigayri aadanin walaa iqaama isagoon aadaamin loo aadaamin loo iqaamin oo lana aqiimin oo dee salaada ciidu aadaan iyo iqaamo maba laha ee taasna axaadiis baa inoo dambayso iyadna kalaamkeeda iyo miyaa wax la odhan karaayo asalaata jaamicatan ama wax laba mida la odhan karaayo mise lama odhanayo taasna iyadana bal meesha dambaan u yar dib dhigan doonaa wixii aan meelaha hore kusoo aragno baan dib isugu yar taagi doonaa uma qaama waa kacay mutawakian xaaliye isagoo cuskanaya calaa bilaalin faamara wuxuu amray bitaqwa allahi oo dee rasuulka ilahay mimbermeesha uma oole isagana uu ictimaadsanayey markaasuu amray ilaahay taqwadii waxasa calaa daacatihi daacadiisina dadku kuba booriyey wawacada annaasa dadkii ayuu waaniyo wadakarahum wakhawafahum oo dee tarkiib iyo tarhiibba barhkood baa taa ku kala saare uma mada wuu socday rasuulki ilaahay xataa ata nisaa ilaahu dumarkii u yimi fawacadahuna iyagiina u wacdiyey wadakarahuna faqaala wuxu uhi tasadaqna waa amarkii sadaqa la baxa dumarow faina agarakuna intiina u badani waa idinka dumarow waa intiina badani xadabu jahanaba jahaname xaabadeedaatiin faqaamat imra'at haweeney baa kacday min sidati nisaai dumarka dhexdooday kaba kacday kallay dee lafdiga sida macna alwasad oo macna alkhiyaar taa waa la yidhaahaa oo dadkii dumarka dee kuwoodii u mudnaaba haweeney ah taas baabay tahay qad ciyaadiya baaba yidhi halkan tilmaamta kale lagu tilmaamaya malaha arrinku heerkaaba may ahayne sawaabku waa in la yidhaha min safilati nisae lakiin macno kalea jirto macnaha imamnawi uu kuma sharxayo ka ugu de meesha inoogu dhowno sidati nisa waa dumarkii dhex fadhiideen weye waayo iyada taasna waa macno iyadana luqada ah macnaha kale iyo tanba waa isla way ku timaadaa oo dumarka dhexdoodii bay haweeney kaba kacday haweeneydaas oo safcaa ulkhadayn dhabanadeedu bal adigu dee malaa yar de midabkeedii isbedel ama sawaad yar iyo midabkoo doorsan ay kuba sugayo marka waa hawen marka la eego midabkii hore hadday casaankeedi iyo waxeedii iyo dee sawaad iyo wax kusoo yar biiro ama rafaad ha uga yimaado ama wax kale taasoo kale ayaa matala waa tagayurka yasiir ama yar ee madow xigaba ee midabkii ama kuba imanaya haddaba haweeney taa sifadeedu tahay ayaa kacdo faqaalat waxay tidhi lima ya rasuul allahi maxaanu u noqonay ahlu naarka kuwa ugu badan qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh lianna kuna idinku tugsirna waa badisaan ashakata cabashada waa cabasho badantihiin oo zawjkiina a ka cabataan iyo taas iyo wa ashakwa ama atashaki taas ayaa badinaysaan ashakwa watakfurna waa kufriyeysaan oo waxaa ka kufriyeysaan alcashiira macnaha waa ixsaankii alcashiir waa zawjkii imika halkan waa ruuxii mukhaalidka ama mucaashirka ahaa isagana samafalkiisi iyo ixsaanki iyo wixii wanaagee uu qabtay waa qarinaysaan oo ma sheegeysaan oo waa dafiraysaan oo waa inkaraysaan oo sidee xadiid kaleba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh kuma yidhi dee xadiidka aha haddaa dee waa horeyno xataa tajriidkiya kuma soo mara haddaa dee midkood u samafasho sanad oo dhan ay mar wax ka aragto waxay odhan maa ra-aytu khayra minka khayran qad weligay wax khayra kaamaan arag ayay odhan oo intaa yarba wixii kale oo dhan ba ay u daadinaysaa wixii hore oo dhan ba oo markaa isagiiba ixsaankiisii ayaa ka kufraysaan lafti bukhaari ba ahaa yakfurna markaasaa lagu weydiiyey way gaaloobayaano taa la yidhi ayakfurna bilah so rasuulku muxuu yihi ma yakfurna alcashira kufrin duuna kufrin bukhaari kitaab liimaantu uba dhigtay kufri dee kufri ka hooseeyaa jiro dee kufri waad iyo goor dhammaan ma wadaha wixii ruuxa diinta kaba wada saarayay haddaba cashiirkii iyo ixsaankiisii ayaaba ka kufriyeysaan oo bal taas imaam nawowi ba wuxuu leeyahy macnuhu waa yajxadna alixsaana lidacfi caqlihim markaasa wuxuu leeyah waxaa loo daliishanaya calaa dami man yajxadu ixsaana li ixsaanin madmuumnimada ama demiga iyo ceebeynta iyo dee demiga uu mudanayo cidda ciddii ixsaanka lahayd ama u samanfashay wanaag u samaysay wax ixsaanku dee mid diinaad ha noqde mid adduunya haba noqde inkiraysa o dhan dee demigiisa oo taas waa tan iyagii waxay ahlunaarkuba noqdeen ay uga bateen baaba taas ahayn qaala wuxuu yihi fajacalna waxay gudagaleen yatasadaqna min xuliyina xulidoodii inay sadaqaysanayaan yulqiina fi thawbi bilaal maradii bilaal bay kuba tuurayeen min aqridatina waa wixii dhega ay kuba xidhnaayeen iyo khawaatimihina wax kamida ayay kuba tuurayeen bal xadiid jaabir wala uu yahay bal macno kale intan yar baan horta in yar dib ugu yar joogsanayna kale casharkuna mala waktigiisi waa gaadha an joojinayna horta xadiidka bal axaadiisan waxa iyada inooguba sugan salaada ciidu inay dee khudbada ka horeynayso san jumcada ana inay khudbadu dambeynayso waxaanan leenahay maanta madhab alculamaai kaafa weeye khilaaf beriya dhacay oo inoo dambayso bal sababihiisa aan ogaan doono ama aan sheegi doono haddii ala idhaahda kaasi waa suulay waa inqiraaday waana culamaa ulamsaar iyo aimat lfatwa maanta khilaaf ma jiro rasuulka ilahay ficilkiisa iyo khulafadii raashidiinta aydba weeye bal wixii kale bal ama cusmaan lagaba wariyey ama mucaawiya waxyaalo ama marwan iyo dee bal aqwaal baa jirte waa wax inoo yar dambeeyo dee barhkood sababahoodana aan raacin doono un markaa xadiidkiisa aan gaaneen lakiin maanta waxaasi way suureeno xadiidku taa waa iyada inooguba sugan yahay arrinta kale xadiidka bal inoogu soo noqnoqotay waxa weeyaan bal oo imika xadiidkan inooguba soo noqnoqotay haddii khudbadii bal matalan dadkii joogay sida dumarkii oo kaleo dee raggii kaba dambeeya aan codku wada gaadhahayn bal si gaara iyagiina loogu ihtimaamo si ay dee wacdigii iyaguna qeybtoodii uga qaataan in la wacdiyo oo iyagii la waaniyo lagu booriyana sadaqo maxaana uuna u leeyahay oo markaan de haddii taas oo kale ruux waacidi u tegaya ama taas mafsado ka ratimayso ama fidna laga cabsanayo kawaacidka ama cidda la wacdaya aanu noqon arrinta kale inoogu soqotaan dumarku dee marka ay raggii meel la joogaan ay meel kulaba tukanayaan waa sidii rasuulka ilahi waqtigiisi ay wax u kala xidhnaa aanu jirin masjidka oo kale dee inay gooni ugaba fadhiisanayaan oo dee raggii kumay dhex jirin way ka dambeeyeen gooni bay ugaba fadhiyeen masjidkiisa saasay ahayd de waatan salaad kuma soo marray walow wax udhexeeya aanu jirin waktigaas masjidkuna iskaba koobnaa arrinta kale iyada bal iminka xadiidka inooguba sugan oo halkan kolleyay masaladeeda haweeneydii imika dumarkii markii rasuulka ilahi s wax sadaqaysta waa kuwanoo sadaqadii iyagoo xullidoodii ay wateen sadaqaysanaya ayay laba bixeen marka taasi maxay inoo faa'iideyneysaa haweeneydu marka la eego maalka iyada u gaarkay leedahay tasarufkeeda iyada iska leh way ku tasarufaysaa oo hadday sadaqo tahay iyo hadday waxsiin ama si kaleba ay ku tasarufayso tasarufkeedaasi kol haddii ay dee ruux rashiida ay tahay kuma xidhna zawjkeedi inuu fasaxo ama ay uga idan dalato ama ay ogeysiiso bal taas weeyaan oo talabaadna rasuulka ilaahay halkan waxaan ay sadaqaysanayeen kala qaadmuu jirin bal oo qadarkii uu weydiiyo markaa hadduu maalka thuluskii yahay iyo hadduu ka badan yahay waa inay dee maalkeedii iyadoo ay u madax badnaan tahay bal taas kolley de waa culimada intoodii badnayd qowlkooda ama jumhuur culamaa kolley imaam malik iyabaa qowlkiisu yahay waxaan haweeneydu maalkeedii nafteedii haddii saddex meelood marka maalkii loo qaybiya uu meel ka bato markaa zawjkeeda ridihiisii ama idankiisa ayaa loo baahanaya kale axaadiis camr bnu shucayb xadiisu warinaye taasi way kuba timi culimada waxay kuba xambaareen in axaadiistaasi ay axaadiisan u jamciyaan inay dee ay tahay kolley waa dad wada nool oo wada joogo dee nololi ka wada dhexayso in lais ogaado wax lais ogeysiiyo taas inay tahay un calaa sabiil istixbaab haddii aan taa la odhan axaadiisan aan hayna xadiiskaa ka xoog badnaan sa asxaabu sunaniya ay wariyeen oo tarjiix marka loo baahdo dee kuwan saxiixa inoogu sugan baa ka raashax noqon haddii kalena taasaa laguma jamcinaya bal markaa taas oo kale weeye oo imaka halkan raggoodii waa adado way ka wada dhawaayeen idan iyo may jirin waa kuwan la baxay markaa taasi way u banaan yihiin oo waa wax iyagii bal markaa taas oo kale uma banaan xagga aadaanka iyo umuuraha kale inooguma sugan bal taas insha allahu tacaala cashir ka dambeeya ayaan ku arki doonaa wallah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu